faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walboo maqalkayagu idiin soo gaarayaba kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoona warka subaxnimo ee radio cadaado qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo xalay ku hoyday magaalada cadaado odayaasha dhaqanka magaalada cadaado oo maanta la filayo inay la kulmaan guddiga dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug gudoomiyaha baarlamanka golaha shacabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo la kulmay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni dowladda federaalk ee soomaaliya oo beenisay maqaal dhowaan oo uu baahiyey wargeys ka soo baxa dalka sacuudi carabiya amaro iyo digniino ay soo saareen laamaha ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolkan galgaduud qodobada ayaa wixii soo raaca ayaad maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha toddobaad ee luuliyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban warka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile qaybta farsamada waxaa qayb ka qaad saaxiibkay galad maxamed ibraahim sidoo kale waxaa soo saarista qayb ku lahaa libaan cabdi ciise mar kale kulan wacan oo wanaagsan aynu ku bilownay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ayaa xalay waxa uu ku hoydeen magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug dhanka kale odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado ayaa waxaa maanta la filayaa inay kulan la qaataan guddiga dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee haatan ku sugan magaalada cadaado guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo dhowaan uu magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay gelinkii dambe ee shalay soo gaareen magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug waxaana ay xalay ku hoydeen magaaladan cadaado iyagoona la filayo maanta inay kulamo la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado xubnaha guddigan ayaa la filayaa inay maanta si diiran ee kulamo ula qaadan doonaan wadatashi ah odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado oo haatan qabanqaabada kulankaasi ay ka socoto gudaha magaalada cadaado guddigan oo ka kooban laba-iyo toban xubnood ayaa waxa ay soo mareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka galmudug waxaana deegaanada ay soo mareen ka mid ah guddigaani degmada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud degmada balambal deegaanka xeraale iyo deegaanka huurshe iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidoo kale waxa ay xalay ku hoydeen magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug ee ka tirsan gobolkan galgaduud kulamo muhiim ah oo waxtar u leh deegaanada galmudug ayaa la filayaa maanta inay wada qaataan odayaasha dhaqanka magaalada cadaado iyo guddigan oo ay soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa waxa uu xalay kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni kulankan waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland wasiiro ka tirsan maamulka puntland iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland kulankan ayaa waxaa inta badan oo ahaa iska xogwaraysi ku aadan xaaladaha guud ee ka jira dalka iyo xoojinta dardargelinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa uga mahad celiyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdigiisa booqashada ay ku yimaadeen puntland isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay soo booqashada ay soo booqdeen deegaanada puntland dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu kula dardaarmay shacabka dowlad goboleedka puntland iyo madaxdoodaba inay kasii fikiraan sidii ay u gaari lahaayeen horumar kan kasii ballaaran gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda ka qaybgeli doona toddobaadkan waa sanad guuradii ka soo wareegatay aasaaskii maamulka puntland ee haatan ay ka soo wareegato kow iyo labaatan sano dowladda soomaaliya ayaa waxa ay beenisay maqaal uu dhowaan baahiyey wargeys caan ka ah dalkaasi sacuudiga oo inta badan quseeya arrimaha soomaaliya la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha carabta iyo islaamka sheekh cali maxamed xasan wajiis ayaa waxa uu beeniyey warbixin lagu daabacay wargeyska alwadan ee ka soo baxa dalka sacuudi carabiya taasi oo lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay tuunsan tahay dowladda qatar inay taageero siiso ururka al-shabaab sheekh cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in wargeyskan uu faafiyey qalad islamarkaana uu ka warbixiyey arrinaan sax ahayn oon sal iyo baar ku lahayn arrimaha dowladda soomaaliya la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha carabta iyo islaamka ayaa tilmaamay inaysan soomaaliya xamili karin in loo soo tallaalo khilaaf ka jira qaybo kale oo ka tirsan adduunkan balse soomaaliya ay ku kalsoon tahay garabsiinta iyo taageerada ay siiso dowladda qatar xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo dalka boqortooyada sacuudiga ma ahan mid uu saameyn karo islamarkaana uu maran habaabin karo wargeysyo qaar ah ee ka soo baxa dalkaasi ama warbixin uu qoray wargeys ka shaqeeya gudaha wadankaasi balse waa arrin muhiim u ah balse waa arrin muhiim ah labada dal ee soomaaliya iyo sacuudiga ayuu yidhi la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha carabta iyo islaamka sheekh cali wajiis waxa uu xusay mowqifka wanaagsan ee dalka ee dalka soomaaliya ay ka taagan tahay khilaafka dalalka bahweynta ah ee haatan uu khilaafku dhexeeyo waxauna sheegay inaysan marnaba ku milmi doonin khilaafka siyaasadeed ee ka jira wadamada khaliijka amare culus iyo digniino hor leh ayaa waxaa soo saaray ilaamaha ammaanka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ahna xarunta galmudug taliska booliiska iyo nabad sugidda heer federaal qaybaha ka howlgala galmudug oo fadhigoodu yahay caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa waxa ay kulamo ku saabsan amniga ka yeeshe ku yeesheen magaalada dhuusamareeb waxayna si wadajir ah u soo saareen awaamiir iyo digniino ku socota shacabka kala duwan ee ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug awaamiirtan ay soo saareen oo ka koobnay toban qodob ayaa waxa ay ka dhawaajinaysay arrimaha amni ee caasimada galmudug ee dhuusamareeb haatan ka taagan qodobka koowaad ee la isla afgartay islamarkaana loo soo bandhigay shacabweynaha ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ahaa in dadka iibinaya gaadiidka ay lahaayeen islamarkaana ka iibinaya dad kale ay la socodsiiyeen xafiisyada dowladda si loogu diiwaan geliyo in gaadiidkaasi la iibiyey qofka leh gaadiidka waa inuu gaarigiisa ku xiraa taargada maamulka lana ogeysiiyaa laamaha ammaanka si xubnuhu ay u tixraacaan sidii amniga ay uga shaqayn lahaayeen dhammaan waxa ay sidoo kale ka codsadeen askarta iyo xubnaha kale ee ka tirsan laamaha dowladda inay ixtiraamaan shuruucda u degsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug amarkan ka soo baxay hay-adaha amniga soomaaliya ee ku socda shacabka magaalada dhuusamareeb ayaa u muuqda in amniga magaaladaasi si toos ah loogu wareejin doono hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya walow muddooyinkii dambe ay taagnaayeen khilaafyo ka dhashay sidii amniga ay dowladdu gacanta ugu dhigi lahayd qodobadan oo ka koobnaa toban qodob ayaa inta badan waxaa lagu lafagurayay xaaladaha amni ee magaalada dhuusamareeb waxaana sidoo kale lagu muujiyey habka foojignaanta ee dowladda federaalk ay ka qabto in xubnaha argagixisada ah ay weeraro ka geystaan magaalada dhuusamareeb guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaa intaa ku eg warkii subax ee radio cadaado idinkaga imaanaya muujada sideed sideed dhibic shan megaartis ood kala socoteen cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow dadyaga caalamkuna ay nagala socdeen aalada tabinta tooska ee lefstringka tan iyo kulanti dambe waa baadii radio cadaado idinle sidaa iyo ammaanaha allah saaxiib iyo lasma dhaafno